subax wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington
waa subax arbaco ah bisha agostna waa afar iyo toban sanadka labada kun sagaal iyo tobanka waxaadna naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somaali com saacadda afrikada bari waa lixdii iyo soddon daqiiqo idaacadda saakana waxaa idinla socodsiinaya maxamed cabdi xasan sandheer iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobadaad idaacadda yada saakiya caalamka ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah madaxda somalilan iyo wasiirra dowladda federaalka oo sacuudiga isku arkay waxaad ii sheegtaa marka wasiir intii aad joogteen waxaad dhinaca kaleis aragteen wafdi ka socda somalilan oo hogaaminayo madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi bal kulankaas iyo siduu ku yimid nooga warran waa su-aal fiican inaadna weydiisana waa ku mahadsan tahay haarinow
sheekadaasi ama wareysigaas waxaad ku maqli doontaan qeybaha hore ee idaacaddeenna waxaa sidoo kale aad maqli doontaan waa sidee xaaladda siyaasadeed ee dalka yemen kadib markii gooni iyo goosadku ay cadan la wareegeen waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan wasaaradda caafimaadka ee jibuuti oo xasilinta aadhaada iyo xasilinta hannaanka caafimaadka dalkaas warbixin ayaannu arrintaasi idinka haynaa qodobadaasi iyo ciyaarihii ayaad dhegaysan doontaan marka horeyse ku soo dhowaada warkii caalamka
wararka ameedhaade warar iska soo horjeeda ayaa talaadadii shalay sii huriyey wareerkii ka jiray halka uu ku dambeeyey markabay lahayd dowladda iiraan oo ciidamo raacsan britain ay bishii hore ka qabteen deegaanka jabal taariq jaliil islaami oo ah ku-xigeenka hay-adda badda ee iiraan ayaa talaadadii shalay sheegay in markabka oo lagu magacaabo grace one dhowaan ay soo dayn doonaan maamulka gibraltar amaba jabal taariq islaami oo hadlay ayaa yidhi waxaan rumaysanahay in mustaqbalka dhow markabka grace one uu howlihiisa biyaha caalamiga ka sii wadan doono isagoo calanka iiraan wata warkan waxaa laga soo xigtay wakaaladda wararka ee iiraan ee faris wakaaladdan ayaa soo xigatay mas-uul aan la magacaabin oo ka tirsan maamulka jabal taariq oo sheegay in markabka la sii deynayay xilli dambe oo talaadadii ah hase yeeshee warar laga helay warbaahinta reer galbeedka ayaa sheegaya in mas-uuliyiin sarsare oo reer jabal taariq ah ay wararkaasi ku sheegeen kuwa aan run ahayn
hogaamiyaha mucaaridka venezuela juan guaido ayaa uga digay madaxweyne nicolas maduro in iskuday walba oo uu kusoo diyaariyo doorasho baarlamaani ah ay sababi doonto masiibo ku dhacda dowladiisa dowladda madaxweyne maduro ayaa ku dhawaaqday in bisha disembar ee sanadkan la qaban doono doorashooyin dib loogu soo dooran doono xubnaha baarlamaanka golaha baarlamaanka ayaa ah hay-adda keliya ee ka mid ah hay-adaha dowladda ay mucaaradku maamulaan hase yeeshee golo dastuuri ah oo uu sameeyey maduro islamarkaana la siiyey awoodo xaddaaf ah ayaa sheegay in dalka ay ka dhici doonto doorasho waqtigeeda laga soo hormariyey tallaabadaasi ayaa u ogolaan doonta tallaabadaasi ayuu golahan awooda badani ku sheegay mid weerar mid weerar celis ku ah cunqabataynta adag ee uu maraykanka saaray dowladda madaxweyne nicolas maduro
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal halkaad warkaasi kala socotaanna waa v o a washington madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi iyo wasiirro ka tirsan dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa ku kulmay dhulka barakaysan intii lagu guda jiray gudashada waajibaadka xajka haddaba wariyaheenna haruun macruuf ayaa khadka telefoonka kula xiriiray wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya axmed ciise cawad oo marka hore uu weydiiyey halka ay gudashada xajku hadda u marayso sanadkan xajku wuxuu ahaa mid si fiican loo abaabulay oo horumar laga sameeyey adeega xujayda soomaaliyeed sida dalalka ay ay u ilaaliyaan danaha iyo raaxada xujayda dalalkooda waxaa aada uga shaqeeyey wasaaradda ooqaaska iyo arrimaha diinta iyo arrimaha xajka iyo konsuliyadda soomaaliyeed jadda oo hogaaminayo xusuuska guud iyo weliba safaaradda riyaad iyo howlwadeenada mas-uuliyadda iyo safaaradda ka shaqeeya waxaa yimid tiro badan oo soomaali ilaa laba labiyo toban kun ayuu ahaa tirada la siiyey soomaalida ama koob iyo toban kun iyo shan boqol meelahaasaa la siiyey iyo in kaleeto oo oo la yidhaahdo mujaamala wasiiro dhowrana waanu ku ahayn dad kasoo qeyb galay marwada madaxweynaha ayaa iyaduna timid oo xagka joogta oo marku ahayd boqorka horta wuxuu ahaa xag fiican ilaa laga aqbalo waxaad ii sheegtaa marka wasiir intii aad joogteen waxaad dhinaca kale is aragteen wafdi ka socda somalilan oo hogaaminayo madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi bal kulankaas iyo siduu ku yimid nooga waran waa su-aal fiican inaan la weydiisana waa ku mahadsan tahay haarunow waxay kulankaasi ku yimid madaxweynaha iyo wafdigiisa iyo annagu waxaanu wada deganayn hal meel qasri ayaanu wada deganayn masaajid ayaanu isku aragnay annaga aniga iyo wasiirada kaleeto oo dowladda federaalka ka socday ayaa u tegay madaxweynaha oo salaamay iyo wafdigiisa isaguna si qurux badan oo soomaalinimaa sida walaalo isu soo hilooday ayuu noo soo dhaweeyey oo sharafi ku jirto waanu isasalaamina waa ismarxaadaynay kabacdina meelaha muslimiintu ay tagaan oo dhan ayaanu isku arkaynay sida carafaad iyo mina iyo meelahaas waan la fadhiisanay waanu salaamay waxaanuna u muujinay inaanu nahay dad walaala ah oo dee isu soo hilooday salaantaas de muslimiinta o dhan udhaxaysa annaguna dad walaalaa isaga sii dhow aanu nahay oo keliya ayaa na dhex martay waxaan arkayay dad soomaaliyeed oo meelo kala kala duwan jooga oo siyaasadeynayay siyaasad shuqul kuma lahayn kama anaan wada hadlin wax gaara oo la xiriira siyaasad maxaa yeelay madaxweynuhuna waa xajiyayey annaguna waa xajiyaynay iyo weydigiisi annaguna ma anaan haysan taswiid ama maanaa haysan fasax inaanu inaanu arrimaha soomaaliya iyo somaliland aan ka hadalno xaj baanu nimid laakiin markaanu ku aragnay walaalka iyo madaxweynaha somaliland waanu u tagnay oo waanu salaamay waa gartay laakiin dareenka iyo niyadda aad kala qabteen iyo jawiga soomaalinimeed sheegtay maalmihii ka horreeyay xajka intaan la iman xoogaa hadalladu way taagtaagnaayeen ma kula tahay inuu kulankani inkasta uusan siyaasad ahayn haddana inuu jawiga bedeli karo ha wuu bedeli karaa runtii aada baanuna annagu ugu faraxnay oo dee isma anaan aqoonin madaxweynaha soomaalidu war meelahaasna isu fadiyo iyo shaki iyo sihil iyo waxyaabo le maaragtay unbay maaragtay isku gelsadaan laakiin markaanu madaxweynaha iyo wafdigiisa la kulanay dad soomaaliyeed oo maaragtay aan cuqdad qabin oo aada maaragtay siyaasadooda waxay tahayba laakiin dad sharaf leh oo oo qalbi fiican oo coji faran oo la soo dhaweeyey oo salaantii aan uga tagnay si fiican usoo dhaweeyo lagu qaabilay ayay ahaayeen marka waxaan rajaynaynaa inay in calal aqal inta wada hadallo dhabihi bilaamayaan inaanu maaragtay maxaala wanaagaas isfacaylkaasi soomaalida ka dhexeyn annagu waxaanu ku cadeynay madaxweynaha haddana u cadeynayna markaan salaamaynay ummadda soomaaliyed u cadeynayna inaan dowladda xukuumadda soomaaliyeed ee federaalka ah oo hogaaminayo madaxweyne farmaajo ra-isul wasaare xasan cali khayre iyo xubnaha golaha wasiirada iyo baarlamaanka o dhan olo dhib la jecel dadka soomaaliyeed oo somaliland degan inuu kuujinin balse aanu jecel nahay horumarkooda wanaagooda nabadgelyadooda iyo iyo khayrkooda sidaas madaxweynaha waa u sheegnay markaanu markaanu salaamay intaasuu ahaa kulanka yagu waana ku faraxsannahay inaanu madaxweynaha iyo wafdigiisa aragnay waayahay marka hadda iyo xajkii maxaa idiin xiga tallaabada xigta maxay tahay xajkii ma dhammaaday dowladda sacuudiga ma is arkaysaan halkeed uga dhaqaaqaysaan halkaa hadda joogtaan xajkii waa noo dhammaaday maantaan soo gebagabeynay haddaan kaala hadlayo waxaan joognaa jadda waxaan u soconaa inaanu madiine iyo masjidkii nebiga qabriga laweynayo aan soo salaano sacuudiga waxa kuu taayalaada ma jiro baxaj baan u nimid inkastoo sacuudigu ay aad noo soo dhaweeyeen nasarteen maaragtay nasigelin fiican noo sameeyeen shalayta waxaanu la qabaynin boqorka oo qado u sameeyey xujaydii wufuudii kasoo qeybgashay xajka qado sharaf leh qasriga uu boqorku muna ku leeyahay marka laakiin xajkii saasii noogu dhamaaday waxaanu se ziyaaro u tegaynaa masjidka nebi nebiga ee madiina aleyhi salaatu wasalaam caleyhi salaatu wasalaam aad baad u mahadsan tahay wasiir
waa yahay wariyahayga haruun macruuf oo wareysanayay wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya axmed ciise cawad xilli uu ku sugnaa dhulka barakaysan ee dalka sacuudiga halkaasoo u joogay gudashada waajibaadka xaj kalaad ka dhegeysanaysaanna waa v o a washington
wafdi ka socda jabhadda xuutiyiinta yemen ayaa hadda ku sugan dalka iiraan oo ay xulafo yihiin iyadoo maalmo ka horna kooxaha gooni gosadka koofureed ee yemen ay magaalada caadan ka qabsadeen ciidamada madaxweyne cabdirabo mansuur haadi wararkii ugu dambeeyey waxaa qaahir ka soo diray xuseen cusmaan saxnuuni hogaamiyaha ruuxiga dalka iiraan cali khamaniy ayaa sheegay dowladaha sacuudi arabiya iyo imaaraadka inay ku howlan yihiin inay kala qaybiyaan dalka yemen kuwaasoo dembiyo dagaal ku galay buu yidhi dalkaasi cali khamani ayaa hadalkaasi sheegay kadib markii uu kulan la qaatay wafdi ka socday kooxda xuutiyiinta oo uu hogaaminayay afhayeenka kooxdaasi maxamed cabdisalaam midnimada dalka yemen waa lama taabtaan islamarkaasina waa daruuri khilaafka jira inay ka wada hadlaan dadka reer yemen waana in laga hortaga mu'aamarada dowladaha sacuudi arabiya iyo imaaraadka carabta ayuu yidhi hogaamiyaha ruuxiga dalka iiraan wafdiga ka socda kooxda shiicada xuutiyiinta ee dalka yemen oo maalmahan ku sugan dalka iiraan ayaa horay ula kulmay wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda iiraan maxamed jawaad dariif wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda iiraan ayaa horay u sheegay qalalaasaha ka jira dalka yemen xalkiisa inuu yahay wadahadal siyaasadeed oo keliya dhinaca kale qaramada midoobay ayaa mar kale ugu baaqday qaybaha dalka yemen xabajoojin ku aadan magaalada cadan ee koonfurta galbeed ee dalkaasi islamarkaasina in ay aqbalaan wadahadal siyaasadeed hadalkan ayaa lagu sheegay warmurtiyeed ka soo baxay afhayeenka xoqoyaha guud ee qaramada midoobay master stephen dagrig warka ka soo baxay qaramada midoobay ayaa lagu sheegay howlwadeennada ururka qaramada midoobay inay ku nagaadeen magaalada cadan ee dalka yemen tan iyo maalintii arbacada oo xiisadaha magaaladaasi cirka ay isku shareereen waxa ayna qaramada midoobay u fidisay dadka ku nool magaalada cadan iyo deegaanada ku xeeran kaalmooyin deg deg ah si loo badbaadiyo nolosha dadka tallaabooyinkan ayaa imaanaya maalmo kadib markii maleeshiyo goonigoosad ah ay la wareegeen magaalada cadan ee dalka yemen kuwaasoo aragti ahaan qaba in ay ka go'aan waqooyiga dalka yemen xeelleerayaasha carabta ayaa muujiyey baqdin ah in dalka yemen uu u kala qaybsamo waqooyi iyo koonfur mar haddii dowladda caalamka aqoonsan yahay ee dalkaasi gacanteeda ay ka baxday magaalada cadan haddaba cabdirasaaq sulaymaan qoorsheel oo ka faalooda arrimaha bariga dhexe ayaa faahfaahin ka bixinaya sida uu u arko xisada cusub ee ka taagan magaalada cadan ee dalka yemen oo ay isku maanaafsan yihiin dowladaha daneeya arrimaha dalkaasi wadanka yemen muddo hadda olmost aynu odhan karno waa sagaal sano ama ku dhow ayuu dagaal ka socdaa dagaalkaasoo kasoo bilaabnay waktigiis bedelada wadamada carabta hor inay ka dhacayeen kolbana xaalad soo marayay waktiyadii ugu dambeysay markaa dagaalka ka dhacay yemen wejiga u muuqday ahaa in ay tar in labada xulafo ah dowladda tata iyo xulafada xuutida oo labada dhina ay kala taageerayeen iiraan iyo imaaraadka iyo sacuudigu ayay dalkaa ku loolamayeen sababo badan ay ugu loolamayeen oo ahayd marinbiyoodkan caalamiga ah ee gacanka cadmeed oo ay doonayaan qoloba markeeda qoloba dhinaca kale ay doonayso inay ka adheerido haddana dagaalkaasi weji kale ayuu isu bedelay oo dowladda imaaraadka oo iyadu arrintaa iminka keentay arrintan ay ku khaas tahay iyada oonu sacuudigu kula socon waxay xooga saartayba inay madaxweynihii ka erido dalka inay ciidamo ilaa sagaashan kun oo taabacsan iyaga oo doonaya wax gooni goosad loogu yeeday inay ayay keentay ay samaysatay waxayna rabtaa inay dalka kala goyso oo hadhowna iyaga la isugu dhiibo si ay sida soomaalida iminka dhacday oo iminka de maamulada faraha badan ee soomaalida ilaa koob iyo sagaashankii ilaa maanta kolba mid la isugu dhiibay oo halka ay dowlad aan tabar lahayni ay kasoo baxdo islamarkaana ay xor imaaraadku uu helo masaaxo uu ku maamulo marbiyoodkan caalamiga ah ee baabilmandab marka dowladda iiraan qudheedu dhaleecaynteedu ma aha wax kada iyada qudheedu daacadka ma aha oo waxay doonaysaa inay xulafadeedu ay guuleysato oo qeybtan xootida dadkan xootida mashicada sida loo yaqaano ah oo iyaga ay iyagu taaba in badan ba taageerayeen marka dalku sacuudiguna dagaalka qeyb buu ka ahaa markii hore laakiin qeybtuusna ka ahaa waxay ahayd isagu muu doonayn in yaman la kala jaro lakiin isagaa damac buu lahaa gobole xaggiisa xigaha oo uu sheegan jiray ilaa weligiiba inuu jarto oo ku biiriyo marka xaaladda dalka yemen iminka waxay maraysaa meel harisa qaramada midoobana waarano kala duwan ayay kasoo saareen oo ama baaqaad kala duwan oo ayaad uga digayaan dowladahan marka lama saadaari karo cidda ku loolankan ku badin karta laakiin hadda waxay u muuqataa dowladda imaaraat inay fagaaraha ku kaleysatay ah inay maanta dalka yeman ay iyadu cagta ku walaaqo arrimahan ayaa imaanaya xili ciidamada dowladda yemen ay sheegeen inay dileen lix iyo soddon ka mid ah dagaalyahanada maleeshiyada xootiyiinta kadib markii uu dagaal dhex maray ciidamada xukuumadda yemen iyo maleeshiyada kooxda xootiyiinta saraakiisha dowladda yemen ee uu hogaamiyo madaxweyne cabdirabbi mansuur haadi ayaa sidoo kale sheegay in ciidamada dowladda ay burburiyeen saanado hub ah iyo gawaari ay leeyihiin maleeshiyada shiicada ahi labadii maalmood ee ugu dambeeyey dirirta u dhexaysa ciidamada dowladda yemen ee sunniga ah iyo maleeshiyada xoutiyiinta ee shiicada ahi ayaa cirka isku shareeray kadib markii isbahaysiga ay hogaamiso boqortooyada sacuudi arabiya gudaha ay u galeen dalka yemen sanadii labada kun iyo shan iyo tobankii kumanaan ka mid ah dadka rayidka ah ayaa la rumaysan yahay inay ku geeriyoodeen islamarkaasina ay ku barakaceen malaayiin reer yeman ah dagaalka garwadeenku ay ka yihiin dowladaha sacuudi arabiya iyo iiraan ee ka socda gudaha dalkaasi yemen xuseen saxnuuni v o a qahira
wasaaradda caafimaadka dalka jibuuti iyo hay-adda qaramada midoobey u qaabilsan arrimaha caafimaadka w h o ayaa xalay si wada jira u soo gebagabeeyey shirar la xidhiidha ansixinta qorshaha loo dejiyey jibuuti ee xasilinta caafimaadka arrintan ayaa ka dambeysay markii w h o ay kala hore walaac ka muujisay xaalada caafimaad oo cusub oo saameyn ku yeeshay jibuuti sida faafidda xanuunka duumada iyo ka daacuunka wariyaha v o eda jibuuti rabadaan muuse ayaa warbixin arrimahaasi ku saabsan inoo haya qorshahan qarane xagga caafimaadka ayaa lagu dabaqay xeerka caalamiga ee caafimaadka iyadoo ujeeddadu ay tahay sidii loo xakamayn lahaa xanuunnada faafa ee iskaga gudba xuduudaha wasiir ku-xigeenka caafimaadka ee dalka jibuuti saalax banoyta ayaa sidan ii sheegay wasaaradda caafimaadka jibuuti waa inay kaalinta hore ka gasho dadaalka lagu xaqiijinayo wada shaqaynta dhinacyada kala duwan si loo xasiliyo caafimaadka dadweynaheenna iyo sumcadda wanaagsanee dalkeenna oo ah dal la sii maro dal dadka soo dhoweeya oo nabada marka dhaqangelinta xeerka caalamiga caafimaadku wuxuu inoo soo jiidayaa sharaf iyo tixgelin heer caalamiya wakiilka hay-adda qaramada midoobey oo qaabilsan arrimaha caafimaadka ee w h o u fadhiya jibuuti dor axmed zuwitan ayaa isna sidan iigu waramay arrinta u horraysa ee aan jecelahay inaan sheega waxay tahay shirarkii iyo shaqadii aanu wadnay waa run waan soo gebagabaynay laakiinse waxaan noo bilaabmay wada shaqayntii rasmiga iyo dhaqangelintii howlahan waxay si gaara u meelmariyeen qorshaha jibuuti ee xasilinta caafimaadka waxaana ka qayb qaatay khabiiro caalamiya iyo xubno ku takhasusay xaqiiqada caafimaad ee ka jirta jibuuti oo ka howlgala wasaaradda caafimaadka jibuuti waxaana la dejiyey qorshaha loogu howlgelayo xasilinta caafimaadka dalka sidoo kale waxaan goobta shirka ku waraystay mas-uuliyiin kala duwan oo howlahan ka qayb qaatay kana tirsan qaybaha wasaaradda caafimaadka ee jibuuti
adu waxaad ka tirsantahay qaybta qorshaynta iyo wasaaradda caafimaadka jibuuti sooma waa sidaas wallaahi hawshaasi si fiican bay iskugu daba dhacday hawshaasu socotay afar cisho oo ku saabsanayd fulinta qorshaha qaran ee xasilinta caafimaadka oo ku saabsanayd wax afka qalaad loo yidhaha reglement sanitaire international xeerka caalamiga heerka caalamiga ee caafimaadka ah xeerkaasoo dabaqayay dhowr shay sida looga hortegi lahaa xanuun ahaan markuu wadanka sidii looga hortegi lahaa waa xanuunadan faafo kale xanuunada faafe malaariyaga iyo wixii epidemiya waxaasa ee ah n ku saabsan meelaha laga soo gelaya sida frontieradanoo kale hadday tahay fronteerka lowyacaddaa galaafi iyo takale galilee iyo hadday tahay dhinaca diyaaradda aroboorkoo kale boorka halkanay kasoo galan maritiimka waxaasoo dhan sidii loo dhigi lahaa qorshe dibudejinayd oo lagaga hortago sidayna xanuunadaasi inoo soo gelin oo inoogu faafin magaalada taasaan ka hadlaynay si wanaagsan bay iskugu kaaya daba dhacday adayga raalliya haddaan xoogaa kaa dhex galo iminka markii la soo xidhayay dee shaqadan waxaa laga hadlay defida coordination wax laydhaa nacam wada shaqayntii xafiisyada kala duwane marka bal ka waran wada shaqaynta waxa laynaga sugayaa nimca dee hawl weyn
way jirtaa wada shaqayntu laakiin wada shaqayn nin kastaba meeshiisa ku kooban wayaan marka waxaa la doonayey wada shaqayn laysku kaashado ama coordination inay jirto communication wanaagsan si si had iyo jeer layskula xidhiidhona waxaa lagu waxaa laysiri waxa wanaagsan in la dhigo platform ama meel lagu wada hadli karo oo laysku weydaarsan karo wixii dhibaata ama wixii jira si loo xalin lahaa problemyada ama xanuunada ama wixii dee inagu faafi kare sidaan iskaga qaban lahayn aan uga hortegi lahayn maxamed ismaaciil diini waxaan ahay shaqaale santiga oo caafimaadka wakaas oo wasaaradda caafimaadka weliba waxaan ahay epidemiologkuwanku saabsan waka kontaroolka xanuunada faafa maxamed ka waran afar cishaad halkan joogteen howlahan baad la socoteen waa qorshihii qaran ee xasilinta caafimaadka dalka sideed u aragtaa wallaahi si fiican buu noogu dhacay cishadii ugu horreysay waxay ahayd in is aragtay iyo waxaan ahay waxaan qabannay maxaa laydhahaa shirar baan qabannay goosgoosa markii dambena waxa laydhaha ateliye baan qabannay oon ka faaloonaynay arrimaha maxaa laydhahaa sidii looga hortegi kari lahaa maxaa laydhahaa arrimaha keliyagu waa doodwadaagaad dhexdiina waka doodwadaaga wey doodwadaaga weyaan dhexdeenna oo laga tashan lahaa arrinka sidii looga hortegi lahaa hadday xanuunaha halisa abba ay soo wahjahaan maxaa laydhahaa maxaa laydhahaa abban sida daadadka iyo duufaanada iyo wixii la halmaalaba mustafe cabdi xasan mustafe maxageed ka tirsanta aduu qaybtay caafimaadku anuu waxaan ka tirsanahay xagga yenisbeediga oo heedha xagga tallaalka vaksinaasyon qof kastoo dhoofaya amba xasha tago amba dibadda ha u baxo annakuna soo mara annakaa tallaalna halkan iminka waxa laga hadlaya waxaana resiin laydhaa waa xeerkii caalamiga ee xagga caafimaadka wada shaqayn baa maqan baa layidhi xafiisyada kala duwan ee si isku kaashadaan sideed u aragtaa hawshaas iyo dee howlahan inii soo gebagabaysmayba guud ahaan wallaahi rabadaano waa waxaan ku faraxsannahay nin kastaba dhankiisunbuu awal heedha ka dadaalayay iminka laakiin annakoo waddan quraataa ayaanan heedha nin kastaba dhankiisa ka dadaalayay laakiin maanta waxaan ku rajo qabnaa inaan horta dhexdeedu aan ministeerro badan oo wasaarado badan oo inaan isla shaqayno oon wax wala falanqayno oon haddeedna wixii aan wafalaqaynay mid quraato ka noqonno wixii haddeed dhibaato xagga caafimaad ahaadeenna haddeed aan ka hortagno annakoo midaysan qorshahan dee qaran ee xasilinta caafimaadka qaabkii haddaba loo dhaqangelinaya raje intee leeg baad ka qabtaa inay howlahan u hirgalaan wallaahi dee rajadoodu aad bay u fiicantay mar haddii aan is aragnay aan isbarannay waa isla wala shaqaynaynaa waxaan nahay tiim quraata marka hadde waxaan u arkayaa un halkaa aan ka sii wadi doonno shaqa qurux badana kasoo socota insha allah waad kuwa rajo wanaagsanta marka aad iyo aad baan u rajo fiicannahay maanta maasha allah rabadaan muuse v o a jibuuti
aad ayuu u mahadsan yahay ramadaan muuse oo inala soo codsiinayey warbixintaas inooga soo diray dalka jabuuti haatanna hal iyo laba wararkii ugu muhiimsanaa ciyaaraha haddii aan soo qabanno nacaawo waxaa ciyaar xiise leh ee magaalada istanbul gaar ahaan garoonka kooxda beshiktash ay ku dhex mari doontaa kooxaha liverpool iyo chelsea waxaana ay ku tartami doonaan koobka suberkaabka yurub koobkan ayaa waxaa sanad walba isku arka kooxda kusoo guulaysata koobka champions leaga ama koobka kooxaha horyaalada yurub iyo koobka labaad ee yurub laga ciyaara ee loo yaqaano yurub league kooxda chelsea ayaa yurub leagues xilli ciyaareedkii hore ku guulaysatay liverpoolna koobka uefa champions leaga ayay kusoo guulaysatay ciyaartaasina oo natiijada kasoo baxdo waxaan idinkugu soo gudbin doonaa idaacadaheena xiga sheekada xiisaha leh ciyaartan ayaana ah in horyaalkii premiershipka ingiriiska uu ku furmay dhammaadkii toddobaadkii aanu kasoo gudubnay ay liverpool afar gool ku badisay chelseana afar gool lagaga badiyey oo dhinaca difaaca uu ka liito ay ka liidato sidoo kale tababaraha cusub ee kooxda chelsea ee frank lambard oo guuldaradaasi culus ku bilowday ayaa laga yaabaa haddii uu badiyo inuu noqdo tababare guul weyn ku bilaabay marka laga soo tago jugtaasi culus ee gaar waa runta markii ugu horeysa taariikhda maxamedow haweeney ayaa dhexdhexaadin doonta tartan weyn oo tartanada kubadda cagta ee yurub ah taariikhda ayayna geli doontaa waa haweeney u dhalatay dalka faransiiska waxaana ay markaas la sheegay in caawa ay iyadu seeriga ama firimbiga hayn doonto mana ku cusba maaragtay saaxada kubadda cagta caalamka koobka adduunka ee dumarka ee dhowaan faransiiska lagu soo gabagabeeyey ayay maaragtay dhexdhexaadisay sidoo kale horyaalka faransiiska ayay sanadka hore hal ciyaar dhexdhexaadisay waan gartay kolley natiijada waan usoo gudbin doonaa dhegaystayaasheenna haddii ilaahay nafta noogu simo haatanna waa heesta xamar bila iyo fanaanka suldaan sayraar guhaadxaqdhowr wacan iyo dulqaad midiyo dhaqan iyo xishood midii lagu xeeraye midii lagu xeeraye miya gaarashiyo wanaag xaqdhowr wacan iyo dulqaad midiyo dhaqan iyo xishood midii lagu xeeraye midii lagu xeeraye xabiibtaan doonayay markaan xubiyey kitabo jirkaa xubin xubinu kaco xusuustaada qalbiga kusoo wada xaadirto xasilay goortaan ku helay xasilay goortaan ku helay xabiibtaan doonayay markaan xubiyey kitabo jirkaa xubin xubinu kaco xusuustaada qalbiga kusoo wada xaadirto xasilay goortaan ku helay xasilay goortaan ku helay xariirta la daawadiyo iftiinkii xamar bilahay xariirta la daawadiyo iftiinkii xamar bilahay xulkii quruxda tahee miyay xubbiyey cid kale macaan ku xaqiiri kartaa macaan ku xaqiiri kartaa xariirta la daawadiyo iftiinkii xamar bilahay xariirta la daawadiyo iftiinkii xamar bilaay xulkii quruxda tahee miyay xubiyey cid kale
heestaasi xamar bile iyo fanaanka suldaan sayraar guhaad ayaannu idinkaga tegaynaa haddii la idhahdo intaynu maanta mar kale dib u kulmi doono anigoo maxamed cabdinuur xasan nuur nuur bukhaari iyo bashiir abikaro idinla sidaas iyo subax wanaagsan
adaa xilkasnimo ku wacan xaniya kuma galo masay teennana nacab ma helo gobaad tahay xilaajannoy gobaad tahay xilaajannoy adaa xilkasnimo ku wacan xaniya kuma galo masay xogteennana nacab ma helo gobaad tahay xilaajannoy gobaad tahay xilaajannoy xusulkai xabaan xaqiiqa ka sarreeya oo dunida xay aan ku ahay xilkeennoo aan gutiyo qoyskeennaan xumaan ka jiro ayaan ayaanu xilsaarnahe xasilay goortaan ku helay
حبان This program has come to you from the Voice of America, Washington.